إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيin أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii xilyaة طaalib الcilmi fasalkii ugu horeeyaan ku jirnay aadaabu طaalib fii nafsihi aadaabta qofka ardaga laga rabo nafsadiisa inuu kula dhaqmo oo naftiisu ku sifowdo alأصل الثaamin taxalla ku sifow biاlmuru'ati sharaf sharaf ku sifow muruu'ada waxaa la yidhaah akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ama dadnimada waxaa jira waxyaalo aan sharcigu xaaraamtinimayn qofka haddii lagu arkana diintiisa iyo dadnimadiisa la tuhmaayo ayaa jira sharciguna nas kuma xaaraamtinimayn oo aayad iyo xadiid loo heli maa dhahaya waa xaaraam laakiin qofka lagu arko waxaa dhici karta dadkuna isku nuuc maahane in la yidhaha warka xaa ku dhacay qof muxuu yahay qofku qof wax qiimaha ka dhintay waa wax sharaf aan lahayn in la yidhaha dadku waa dabaqaad isku xirfad maahan ilaahay weyne ayaa kala duway sidaas loo kala duway qof walba marka sharaftiisa waxbaa lagu yaqaan waxbaa sharafdhac ku ah waxna sharafdhac kuma ah adiga dabaqadda aad ka tirsantaha waa ina istaqaan bulshada meeshaad uga jirtana waa ina istaqaan hadda fiiriya haddii la arko nin garaashlaah garaash ka shaqeeya oo shaqadiisa wato hadba bir garaacaya oo koobshaa gacanta ku sitoo la socda hadda inta ka bado meel dhigta bir kale garaacaya suuqa dhexdiisa isku joogii oo ay qolada birahaas garaashyada ka shaqeeya sida jireenuu sitaa oo bandaloon iyo shaati isku tolan ah qofkaas dadku ma tuhmaayaan mana dhahayaan qofku akhlaaq xeshoo daran kuwa meesha maantana suuqa ula wareega koobka shaaha qof dhahaya ma jiro meeshaas waa lagu yaqaanaa dadka shaqadan qabtana sidaas waa lagu yaqaan wax qalad iyo xumaana loogu fahmi karo ama xabad moos unta iska qaatay uu ku cunaay beeshii birta asagoo gargaraacay uu moos ku cunay laakiin shiikhii masaajidkan kitaab ka akrinayay oo suuqa dhexdiisa socda oo xabad moos u fiiqan yaho sita duu kaasoo horbaxo subxaan allah war xaa ku dhacay war ma la maray dadko dhan way dareemayeen qofkan usan akhlaaq lahayn haddee mana lihid haddee shay he xaaraanuu ku dhacay nama dhahaydi muruu'ada waa saas muruu'ada dadku waa ku kala duwan yihin deegaanku waa ku kala duwan yihin zamankuna waa ku kala duwan yihin intaas waa isku khilaaftaa dadka noocyadoodu saas ugu kala duwan yihin haddii la arko baalka isku jooga ninkii farsamada oo birta farsamaynayo garaashlaha sita lagu ceebayma shiikhii kitaabka qrey baalkaa sita bandaloon iyo shaati isku tolan sita oo suuqa wareega haddii la arko subxaan allah waa la yaaba waxa weeyaan waxaa la leeyahy qofku wax akhlaaqda ka dhinta wey dadku marka saasaa loogu kala duwany zamankana waa lagu kala duwanyi waqti waxaa jira wax haddii lagu arko qofka daalibka ama culummada aad loola yaabi jiray waxaa dhici karta waqti kaleeto arrintu inay saas iska duudo marka waxaa la fiirinaa curfiga dadka muslimiinta maahan curfi gaalaad la fiirina makaanadaa kala duwan laftirkooda makaanada gobol waxaa jira hadda haddii macawis lagugu arko aad lagula yaabayo laakiin soomaaliya haddaad joogto ama indunuusiya joogto macawisdato waa labiska akhyaarta waa labis akhyaareed ama indunuusiya joogtaa ama soomaaliya laakiin suudaanaad ama joogtaa ama meel kalead joogtaa macwisusitaa dadka akhlaaqda xuma qaata waa akhlaaq xumo weyn weliba oo aan mahayn akhlaaq xumo caadi yar xataan ahayn bal nin shiikha wuxuu iga sheekay nina masaajidka istaagi yidhi annagu macawisaata soo gala markaasuu wuxuu yidhi absi oo hadda munkar weyn inuu arko war ilaahay ka baqa dadkiina xishood laawayaalka macawisaasita war ilaahay ka cabsada oo waxaan masaajidka aan la fiiri karin la dhex taagantay war ilaahay ka cabsada waxa kala baxa masaajidka macnaha meeshaa sidaasa meeshaa sidaasa sax maahan marka inaad ku qaadata sax maaha waa waa dhaqan qaldan waa waxa weeyaan meesha waa la fiiriyaa meesha aad joogto dadka muslimiinta oo jooga kuwooda adiga aad ku dabaqatood ku nuuc tahay labis akhyaareedkay qaateena la qaataa adu halkaad ka tirsanta horta ma garaashleyaad tahay ma daalib cilmiyaad tahay ma xamaaliyaad tahay xataa fiiri waxaa dhici karta fiiri ninka xamaaliga oo raashinka baqarada ku dejina haddii uu intaa halkaas dhexdaa ku xorto macawis oo qaarkii dambe qarsado inta cawrada u ninka aheed oo mara yaro wasaqda iska xijiya garbaha saarto uu jawaankiisa ku qaato lala yaabima shaqada uu hayo meeshaas laakiin fiiri ninkii daalib cilmiga ahoo magaalada dhex socda oo qaar qaawan dil arka ka warrama xalaa la maraa laleey xaluu ku dhuftay malaha waa waashaa laleey marka adig waxaa lagaa rabaa kow dadka aad ka tirsan tahay dadka aad tahay macnaha waxaan ula jeedaa dadkii xirfadahoodiiya ilaahay kala duwan dad waa daalib cilmi dad waa culummadii wax akrinayda dad waa xamaaligaas kuwa waxa weeyaan waa shaqo kale hayaan adiga dadka xirfadaada leh akhyaartoodu labiskooda waa inaad qaadata hadaad daalib cilmi tahay dhar daalib cilmi qaado dad ganacsato oo hadde waxgadayda ganacsatada akhyaartooda ganacsatada isku mid maa mogta kuwooda akhyaartaa labiskay qaataan iska qaadanay marka zamankana saas u kala duwan yahayo wakti waxaa jirta yidhahdaan culummadu waana kutubahan waad arki kartaan qofka isagoo madax qaawan suuqa mara markhaati ma galo ay dhihi jireen kutubaha saasaa ku qoro markhaati ma galo isagoo madax qaawanoo suuqa dhex mara soo ma jeeda macnaha dadka muslimiinta oo dhan waxaa calaamad lagu yaqaana aheed akhyaartooda inay madaxooda cimaamad ku xirtaan laakiin hadda waxaa dhici karta inaysan heerkaas gaarsiisnayn annaga maalan soomaalida soo ma saas inaysan ahayn oo qofkii hadda uun labiskiisa kala hagaagsayo madax qaawano hadda suuqa mara inaan la dhihin waa faasil ama waa qof liito soo ma haddii marka adugu waaqacaad fiirina dadka akhyaarta meeshaad ku nooshahay aa la fiiriya wixii adiga laftirkaaga markaad qof aynigaaga aragto aad kula yaaba sidaana muxuu soo baxay aduguna ha yeeli marka waxaa le dadkaaba muraayad laga dhigtaaba waxa haddaad qof ku aragto aad ku farxaydoo le wallaahi qofkan labiskiisa iyo akhyaarnimadiisa maasha allah sayi fiican waayo sayi fiican yeelo aduguna waxa wanaag aad arkaydo wanaaggaa lagadhig waa la qaataa waxaad u arkaydo inay xumaanta tahayna waa laga fogaadaa iyadoo miisaankuna uu yahay wacyiga oo dadka muslimiinta oo aad la nooshay markaas haddii meel kale labis aad cajab kuu cajabgeliyo aad ku aragto laakiin deegaankaad ku nooshahay labiskaas maba laga qaataba ma kuu bannaana inaad qaadato sharcanaysan taas kuugu bannaanayn maxaa yeelay awbu shuhruu noqona awbu shuhra waa maxay waa marada qofka markuu qaato dadka dhan ay soo fiiraan waa meeshaa fiiri midka maray ma arkayda awbu shuhra waa intaas nabiguna sal اlahu alيه waslm qofka awbu shuhra fi dunya ku qaata albasahu اllahu awba madalati ywma اqiyaama maalinta qiyaamaha dharka dulliga alla u geliya marka dadka meesha adiga aad joogto markaas aad joogto akhyaartoodu labiskay qaataana la qaata oo adiga markaas aad maaragtay ku xirfada tahay khalaas waa intaas muruu'adu marka waa waxa akhlaaqda wanaagsana in la qaato waxa akhlaaqda xuna layska fogeeyo sharx uaymiin waa idinkugu dhigaa waxa weeyaan culummadu waxay un ku soo koobaan waxaa la idhaha almuru'a waa maxay ficlu maa yujamiluhu wa yusayinuhu waa qofku inuu sameeyo waxa qurxinaya ficlu maa yujamiluhu wa yusayinuhu waa inuu sameeyo waxa qurxinaya qofku waijtinaabu maa yudanisuhu wa yushinuh waana inuu ka fogaado waxa wasaqaynaya oo xumaynaya qofku intaas wey taxalla ku sifow oo isku qurxi bilmuru'ati sharaf iyo dadnimo ilzam laasim adtaxalliya ku sifoobid bilmuru'ati sharaf aad ku sifowdo iyo wamaa yaxmilu wixii qofka ku xambaaraa ilayhaa muru'ada waxaa ku xambaaraya qofka oo ku dhiiri gelinaya oo min makaarim اlakhlaaqi akhlaaqda warwanaagsan ah calaamat ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa muruu'ada waa saddex marka hore sidii aan u sheegno u qeexaa isticmaalu maa yujamilu اlcabda wayusayinuh wa tarku maa yudanisu wayushiinuh marka wuxuu yidhahdaa waa saddex derajo derajada ugu horaydaa waa muruu'at اlmari maca nafsi qofka naftiisa inuu sharaf kula dhaqmo oo waa maxay naftaada inaad sharaf kula dhaqantaa naftaada inaad sharaf kula dhaqanta waa in qofku naftiisa ku qasbo waxa wanaajinaya uuna ka fogeeyo waxa xumaynaya ilaa ay arintaasu nafta dabeecad u noqoto oo uusan naftiisa qof u hogaansan noqon tan labaad derajada labaad almuru'atu maca alkhalqi u yidhahdo dadkana inaad sharaf kula noolaato oo ah xishoodka iyo edabta iyo akhlaaqda wanaagsan oo aysan dadku kugu arag wax adiga dadka kale markaad ku aragto aad dhibsato oo istirado xoogaa qofkan kuma fiicnayn sidaan wax markaad dadka kale ku aragto aad istirado qofkan sidaanu kuma fiicnayn adiga waa inaan lagugu arag ka fogow adigu adiga dadka muraayad ka dhigo saasuu yidhahdaa war muraayad ka dhigo wax kastood kahatood ka cararto qowl ah ficil ah akhlaaq ah ka fogow wax kastood jeclaysato ficil ah dhaqan feecan ah waa inaad adigu qaadatood ku sifowda saas daraaddeed qofka nuucaasa wuxuu yidhahdaa qof kastuu arko waa ka faa'iidaystaa qofka intaas hadduu fahmo qof wanaagsan hadduu arko waa ka faa'iidaysana maxaa yeelay waxa wanaagaah uga dayana qof xun hadduu arko waa ka faa'idaysana maxaa yeelay waxaas uu ku xumaystay uu ka fogaana haddaad qofkan wagti xumaan aad ka dareentay waxbaad ku xumaysatay soo maaha waxaasaad ka carare ilaa haddaad adigu qabato sidaad u xumaanayn soo maha marka qofka nuucaas intaas markuu garto qof kasta oo uu la kulmo qofkaas waa ka faa'iidaysana mid xun iyo mid fiican oo qofka fiicanna waxaan aad ku aragtood ku cawrido macnaha aad isleedaha waa wax wanaagsanoo qofkaanu ku sifaysan yahay waxaas fiican aad ku sifaysnaane qof xun markaad aragtan ood wax ku xumaysataan oo israada waa maxay uma qalmaan waxaan qofkaanu sifadaan sifo ku fiican maahan adiga naftaada waa inaad ka fogeyda qof kale aad aadine tan saddexaadna derajada saddexaadna waa muru'a maca alxaq ilaahay inaad sharaf kula dhaqanto sharaf oo waa maxe ka xisho ilaahay mar walba waa ku daalacana inuu kugu arko wuxuusan jeclayn hal ilbiriqsi kasta ilahay waa kuu jeeda waa ku daalacana waa inaad ka xishootaad ka sariigataa in ilaahay kugu daalacdo kugu arko wax uusan ilaahay raalli ka ahayn inta awoodaadu la egtahay ilaahay ha ka dhigin inta ku arkayga kan aad ugu xishood darantahay ha ka dhigin ilaa dadkii dadkii kaleeto wixii ay ceeb ceeb u arkayaan waad ka fogaanayso maaha ilaahay oo saacad walba ku daalacanaya waxa uusan raalli ka ahayn uusan kugu arko ee wuxuu jecel yahay qalbigaaga iyo qaalabkaagaba ha ku arko ilzam laasim ataxaliya ku sifoobid bilmuru'ati sharaf wamaa shay yaxmilu ku xambaaraya ilayhaa sharafta oo min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wan wanaagsan ah cadaaladda ixsaanka sidqiga shujaacada iyo geesinimada akhlaaq wanaag waa in lagaa hela oo qofka daalibkaa dadka uu akhlaaqda uga fiican yahy waa in lagaa cadaaladda cadaaladdu waa shay aad u qaaliya weligaa qofka cadowgaaga iyo kan saaxiibka cadaalad waa inaad kula dhaqanta oodan marna guluwi iyo xadgudub iyo dulmi adan dadka kula dhaqmin cadowgaaga iyo saaxiibkaada cadaalad waa inaad kula dhaqanto cadaalad ixsaan inaad dadka wanaag u samaydo sidqi run ood u aragto inaysan isgeli doonin cilmi iyo kidbi naftaada kaftan iyo run midna waa inaad been uga imaan waa inaad ogaato imaam diinad inuusan noqonayn qof kadaab ma noqonaayo lagama yaabo waa inaad noqotaa geesi waa inaad noqotaa deeqsi bakiil khayr ma leh bakiil khayr ma leh soo uma jeedid nabiga sala allahu alay slam maruu xoolihiisa u bixi jiray yaan bakiil lagu dhin waxay rabaan inay bakiil yidhaahdaan ilaahay u barakaymaan tasii udhihi jira allahna u barakayma maxaa yale waxay rabaan inay yidhahdaan waa bakiil oo dadka wax lagama diriqsadee mogta dadka wax lagama diriqsado soo ma jeedid marka buukhliga waa inaad si khatara uga fogaataa buukhligu waa arrin aad u liidata min makaarim akhlaaq wa dalaaqat lweji weji furfurnaan waa inaad dadka kula dhaqanta weji furfuran dadka xoolahaaga lama kala gaartid laakiin bashaashada la kala gaar weji farxad leh dadka kula kun sidaas waa sida haalibka laakiin qof khabiisaa jira oo ibliis ah haddaadan ka cabsayn kaasoo kale inaad iskaga dhalacadayda maaha haddaysan marka un cabsi iyo hadda culays kugu imaan qof khabiisaa jira kaasoo kale marka inaad iskaga farxfarxdo sax ma kaasoo kale ma laha balaaqatu weji laakiin dhaqankaaga guud haddii lagu tilmaamaa waa inaadan weji macbuus noqon cabuusatul weji waa inaysan sifo kuu noqon dadka markaa balaaqatul weji leedahay qofka wax kastuu kaala hadli karaa waxaad ogaanay xaqiiqada dadka ku jirta wixii qof walba waxaad ku qaabila marka munaasabada waxa xun inaad fahamto ciilaajido daweydo waxa fiican fahamto ka faa'iidaysato laakiin qofku markuu weji macbuus yahay qof walbaa ka cabsana war lama hadli kardhi qofkan marka dadka iyo adugu waa kala xihantihiinba marka dalaaqatul wejiga ilaa arin gaara maan oo qof haddee khabiifa oo xun of xun oo khabiif nin aan akhiyaarnimo kado dadka moogtahay dadka waxaadan adigu ogeyn waa gaar waa gaar laakiin qofkaadan adigu aad ku taqaano xumaanta waa inaad iska ilaalida oo adoo daalibcilmiya qof khabiifa adoo la socda dii lagu arko waa arrin khatara oo la qoslaayo la dhalla caddaynaayo markaas waa arrin khatara maraan gobol dacwo u aadan markaasaan nin aan markaa akhyaarnimo ku oqinoo dhallinyaro aha u noo sheekayna aniga shee kale waa maasha haaye waa anaguna waa ku faraxsan markuu naga tegaa qolya war nima culmo ilahay ma xishoonaydan miya markaas maxaa dhacay ninkan waa burcadbadeedaa war war ma haydaan waa fasaada ninku ha halkana nin muslima ku dil hadda ka war marka waxaasoo kaleeto in adoo la socdo waa arrin hadda mogta waxaadan ogeyn dee ilaahay inuu kuu qaban ma laakiin war ma ogeyn anigu naguna akhyaaran ku ogeyn burcadbadeed lama socono anagu mana mana la sheekaysano soo ma jeedi marka laakiin adiga inta aad taqaano awooddaadoo karankaa ilaahay ku karsiiyey waxa weeyaan dadka guud ahaan weji furfuran naana kuu dabeecada laakiin qofka khabiifka maya inaad la sheekaydo xajka laftigeeda saasa mar iga dhacdo ila mid burcadbadeed wii adigu ma kala taqaan mogta aa soo xaji markaasuu shiiqow xoolahaygaan soo baxsha waxaan rabaa xajkaygu inuu ansaxo maanta inaan kula xajiyaan rabaa gacanta i qabato xoolo kaama raba xoolahaygaan wataa laakiin cilmigaas alla ku sii waa ila geed burcadbadeedoo hogey oo dadku yaqaaniin markaas hay halkan ka bax halkan dawaab ninkiiaan wato markaasay war sheekh ninkaas kula socda ma taqa war may war ma waadan maqal hebel yidhi hebel ma maqasho waana maqlayba hebel hadda hebelku waa mid gubtay ma heera innaa lilaahi wa innaa war hebel maxay daba dhig yaa kii ii keenaan idhi war muslim ma tiid miya xataa balad ay daba dhigto ninkaad gacan qaba ilaada war gacan qabashadiisana maahan marka waxa noocaasa weji furfurnaanta maaha waxaasoo kale inaad wadato ha waxaasoo kale inaad wadato maaha waxaasoo kaleeto akhlaaqda ilaa qofka maxaa lagu gartaa saaxiibkaa lagu gartaa marka wax la yaqaan oo takoor ah oo ummadda ka duwan oo xumaan lagu yaqaano ma ahan inaad u weji furfurantoo la socoto la saaxiibta maaha iska le laakiin dadka guud ahaan muslimiinta asal saasa ah sidaas inaad kula dhaqanto waifshaa'i salaam salaamta waa inaad faafido salaamta waa inaad faafido qof kastoo muslimo kaa soo baxa kaa taqaan iyo kaadan aqoon assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum jannadaa lagu galaa nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam laa tadkhulu ljannata xataa tuuminuu walaa tuuminuu xataa taxaabbuu awala adullukum calaa shayin idaa facaltum taxaababtum afshu salaama baynakum jannada ilaahay geli maydan ilaa aad muminiin noqotaan muminiinna noqon maydaan ilaa aad isjeclaataan idinku muslimiinta maynin tusiyaa wax haddaad samaydaad aad isjeclaanaydaan salaamta faafiya salaamta faafiya salaamta faafiya marka waa in salaamta aad loo faafiya halkaas masale muhiim ah uu cuthaymiin ku keenaya allaahu akbar halkaas masale muhiim ah ayuu ku keenayaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ardada gobol ka mida salaamta ma faafiyaanuu leeyahy dulaablcilmiga gobol ka mid ah qofka hadday xoogaan manhajka wax isku khilaafaan khalaas xataa hadafka hadday isku waafaqsan yihin in ilaahay lagu xornaado ilaahay keligiis la caabudo diinka ilaahay kor noqdo diinta ilaahay noolaato hadday isku waafaqsan yihiin wax yar oo manhajka hadday isku khilaafaan biswa salaami ma waa ka goosay salaamta waa jara waa halla go'doomiyu leeyahy lama salaam u leeyay halkaasuu ku keena markaasu muxuu salaami waayey liannahu yantami ilaa jamaacati duuna ukhra kanun awhaa jamaaca kanun ku jamaaca ma khalaas xarigga isku jarayeen marka xarigga isku jarayeen markaasuu yidhi walayta bacdahum salima min bacd hadday intaas kaliya ku ekaa lahayd wuxuu yidhi arrintu dhibaatadu waa yaraa leh oo kolba iyo isa salaamina ay isnabadgeliyeen oo aysan isxaman bal ilcaksu waalciyaadu biاllaah mutanaaxiruuna bilalsuni yasubu bacduhum bacdan wayanfiru bacduhum min bacdin ويمضي أوقاaتا كaثيiرة في مaجاaلس عadيدة للqدح في طائفة الأخرى مaعna الhdف واحد saas arintu maahane wuxuu yidhi wa ishiidayaan wa isbaabina wa isshiidayaan carabkay isku shiidayaan gobolkood gobolka kalu caayaa gobolkood gobolka kalu kacararaa bal waktiyaal badan waxay ku bixinayaan ay ku baabi'inayaan iyo fadhiyaal dhaadheer koox kale in la caayo ayadoo hadafkoodu hal mid yahay in la xaqiijiyo ilaahay keliya in la caabudo kaliya xoogaa manhaj ugu khalaf maahan bidac inuu ku haysto oo uu taabo karo ilaa moog tahay dadku waa saddex marka la joogo alwalaa walbaraa qof alwalaa walbaraa oo ah alxubu fi اllaah wاlbuqdu fi اllaah nabiguna uu yidhi alxubu fi اllahi wاlbuqdu fi اllah min awfaqi cura اliimaan xargaha iimaanka xarigga ugu adag wey mareegta ama qoosha iimaan qoolka ugu adag weeye in ilaahay dartiis wax loo jeclaado ilahay dartiis wax noo noqo iimaanka xariggaas ugu adag dadku waa saddex qof meesha waa ka saaray diintiisa ka mid maahan alxubu fi llah walbuqdu fi llah qof kasta wuxuu leeyahy qofkan istabeecad naqaano aniga isku aan isku fiicannahay dadka ma kala saaray qofka tiisa allah kula xisaabtama anugu waa iska mar haddaan isfahanno khalaas wa diin xumo qofna ku nicam markaad meeshii waa ka saarayba waana iimaanka xarigga ugu adkaa mubtadic kasta faasiq kasta mujrim kasta xataa gaal inuusan nimcayna dhaco waa iimaankii qayb ka midoo ka maqan bal waa xarigii ugu adkaaba waliba hadday gaalo iyo gaartama waaba khatarba markaas qofna waa midkan shiku ka hadlaya quluwiga ku sameeyey oo qof ahlu sunno ah laakiin masaa'il bacdu masaa'il ay isku khilaafeen uu xariga inta u jaro xarig u jarid kale hadduu ku nabadgeliyo waxlay ahaale uu awooddiisa ku bixina qofkaas caydiisa wixii uu xisbi u samayn karo u waxa weyan koox u samaysan karo la caydana waa u raadsana qofkii la caydidana xariga u jara waa ku daran qofkaasuu mujrim qofkaasuu mufsid waa qof fataana qof musiiba ku dhacday marka saas miyaad ila fahamta kulama fahmin hadduu yira u dhumaa qofkaan la fahmin waxa weyan xarig u jara asagana waa ku daran waa quluwi waa qoladan uu aad uga digayo shiku qolana waa qoladii ahlu sunnaha ictidaalka ahlu sunnada maxaa looga baxaa waa in qofku khilaafo aslun min usuuli ahli sunna amase furuuc mutacadidaah uu ahlu sunnuhu dhan ku khilaafo haddi ahlu sunnuhu ku khilaafay maahan qofkan saaxiibkiis ku khilaafay ilaa masaa'ilka ahlu sunnuhu ay isku khilaafaan oo ayaga dhexdooda qofku hadduu kugu khilaafo ma lagu cilaadi karo saladan a'imadii ahlu sunnaha isku khilaafay qofna laguma colaadi karo laakiin sida kula sawaabkaad qaadan karta laakiin ahlu sunnihii oo dhan ayuu furuuc ku khilaafay badan ama asaluu ku khilaafay khalaas qofkaas waa mubtadic saasuu leeyahy shaadibi ictisaam mubtadic qofka markaasaa lagu xukmiya kan midkan shiiku ka digayo waa qofuusan dhihi karin xad asal iska daaya farac hebelow ahlu sunnaho dhan ku khilaaf ma keeni karo fiiri marka qofkii oo aan ahlu sunnihii ka bixin oo aan dariiqadii saxda ahayd ee miisaankii ahlu sunnaha aan uga bixin in lagu xadgudbana waa quluwi maxaa la rabaa qofka mubtadica ah oo ku cadna waa inaadan baalka ku sidan oo wele iyo bere lagaa helo lagaa helo iyo fusaqada waana inaadan quluwi samayn midaas weye midda saxdaa oo aad meelo badanuu uga digaa kutubtiisa ka mida arrintan shiiku ilaahay jannaha ku abaal mariya wa ifshaai salaami salaamta faafinteeda ah wa taxamuli naasi dadkoo loo dulqaato sabar iyo dulqaad dadka inaad kula dhaqanto sabar iyo dulqaad dadka inaad kula dhaqanto haddaan sabar jirin haddee maba dhici karto inaad dadkii muslimiinta wanaag kula noolaato ilaa waa lagu gefi karaa wax unbaa imaanaya dhib ayaa imaanaya walanafati santaagid min hayri kibriyaain kibir la'aan adoon kibir kugu jirin waxyaalaha aan kuu qalminoo diin xumada waa inaad ka santaagto waxa aan kuu qalmin oon diintaada iyo akhlaaqdaada u qalmin waa inaad diido bahal iska waxa weeyaanuun imacaawa inaadan noqon qof walba iskala jira waa inaadan noqon waxyaalaha dulliga aad iska ilaalido oo diintaada iyo akhlaaqdaada aan ku habboonayn waa inaad arrintaasoo dhan diiddaa naftaadu diiddaa adoon qofnana yasayn diin xaqna aan diidin fiiri marka anafo waa inaad leedahay wal anafaysa taagid min hayri kibriyaain kibir la'aan walcisati qabweyne iyo sharaf fii hayri jabaruutin qasbidlaan adoon dadkii qasbayn waa inaad haddana cize iyo sharaf leedahay meel kasta oo dulliya waa inaadaan oolin oo wixii diinta iyo akhlaaqdaada meel uga dhacaa waa inaa naftaadu ay diiddaa oodan aqbalin ila kibirku waxaa xaq la diido ama dadkoola yasu aha tanuna waa maxee tanuna waxay tahay waa in waxyaalaha diin xumada iyo akhlaaq xumada aad ka fogaato oo macnaha dadka haysta aadan dhex fariisan aadan dhex fadhiisan wa calayhi asalkaas haddaan qabanno fatarakab ka leexo khawaarim almuru'a sharafta waxyaalaha dilaaciya wlcisati sharaf iyo qabweynin fii kayri jabaruutin qasbidla'aan washahaamati gobnimo fii kayri casabiyatin gurubaysi la'aan waxyaalaha gobol waa inaad ka diiddo washahaamati gobnimo fii kayri casabiyatin gurubaysi la'aan kooxaysi maahan wax aad ka qiiroonayda walxamiyati ficilo fii kayri jaahiliyatin qabyaalad la'aan washahaamati gobnima laga rabaa waa inaad dhowrato maradaada oo diintaada iyo akhlaaqdaada aad dhowrato fii kayri casabiyatin gurubaysilcaan ma ahan waxa aad iska un guruub la dagaalano waxaweyn guruub guruub dartiis ma ahan waxaad ka qiiroonayda waa diin iyo akhlaaq waxaad u qiiroonayda diin iyo akhlaaq walxamiyati ficilo waa inaad qiiro leeda walxamiyati ficilo fii kayri jaahiliyatin qabyaalad la-aan jaahiligu waa midii gaaladu ay u ficiloo jirta gaalada waxa weeyaan qiiro waa lehed laakiin qiiradoodu waxaa ka mid aheyd qabiil un waxaa lagaa rabaa adiga in oodan qabiilka u qiiroone aad u qiirooto diinka iyo akhlaaqda iyo wanaagga oo haddii meel looga dhaco diinkii iyo akhlaaqdii aadan baraf ahayn oo iska qaboobayna meesha oolnin waa inaad ka qiirooto xadgudubka diineed xadgudubka akhlaaqeed xadgudubka wanaagga lagu xadgudbo oodan qaadan wacalayhi asalkaas haddaan qabanno fatarakab ka leexo khawaarim almuru'a waxyaalaha sharafta dilaaciya waxyaalaha sharafta dilaaciya ka leexo oo ka fogow fii dabcin caado dhexdeed ku dilaaciya caadooyinka sharafta dilaaciya ka fogow waa wixii lagu lahaa ka qiro oo gobnimo waa in lagaa helo wacalayhi asalkaas haddaan qabanno fatanakab ka leexo khawaarim almuru'a sharafta kuwa dilaaciya oo fii dabcin dabeecad dhexdeed ku dilaaciya dabeecadda caadaa loola jeeda dhaqan dhaqanka oo sharafta dilaaciya ow qowlin hadal dhexdiis ku dilaaciya hadal oo sharafta dilaaciya ow camalin camal sharafta dilaaciya oo min xirfatin shaqa ah mahiinatin oo lidata shaqa lidata mahiinatin oo lidata shaqooyinku waa kala sarreeyaan haddaadan awoodi weyn shaqooyinka aad u liita iska ilaali shaqooyinka liita sida inaad toobinle noqoto oo kale ood ku shaqaysato toobinka waxa lagu kasbaa waa xalaal laakiin waa shaqo liidata maxaa yal kasabkiisa nabigu khabiifuu ku tilmaamay khabiifkana maahan xaaraana yihahda culummadu oo nabigu nin toobayuu siiye xaaraanna ma bixiyo nabigu sala allahu ala waslm laakiin waa laga fiican yahay dhiig inaad dhuuqdo un maantao dhan xoogaa lacaga ka hesho waa laga fiican yahay shaqo kale ka raadso shaqooyinka hooseeya haddaan dantu kaa gey weyn hadday qofka haddee dantu ka gey weydo shaqada hooseydaa kun goor ka fiican dadka inaad shaxaaddo dadka inaad shaxaaddo shaqada hooseydaa ka fiican mar hadday xalaalta laakiin shaqooyinka isku day shaqo aan sharaftaada aan wax u dhibin inaad ku shaqaysato isku day oo min xirfatin shaqaa mahiinatin lidata ow khallatin sifaa khalla waa khasla waa sifo radii'atin lidata isagaa fasiray sifada lidata kalcujbi inaad isku bogto isla fiicnaato waxaad is leedahay masaladan aad ka fahamtay aayaddan culummada waaweyn malaha kama fahmaan fahamkaagu waa khatarba waa katar fahamkaagu marka isku bogidda isla fiicnaashada wariyaa istususka dadkaad istusaydo walbadari kibirka kibirka waa midku nabigu fasiray sal اlahu alay waslam badaru اlxaq waqamdu naas inaad dadka yasto iyo inaad xaqa qaada diiddo diinka masaladaad soo marto waa inay dhaqan kuu noqotaa dhaqan waa inay kuu noqotaa kibirku waa diinko lagu dhaqmi diido iyo dadka oo la liido oo la yaso walbadari kibir walkhuyalaa'i faajeertan macnaha waa kibir oo ficil ahaan u muuqda oo qofkii markuu socdo iyo ka muuqda waxtiqaari alaakhariina dadka kaloo la yasoo la liido ama qabiil lagu liido ama lagu liido shaqo ama lagu liido waxa weyaan dacfi markaas haysta siday rabtaan noqoto waxtiqaari alaakhariin waa kibir waa kibir waqishyaani mawaadini riyab iyo meelaha shakiga inaad tagto meelaha shakiga inaad tagto waqishyaani mawaadini riyab meelaha shakiga inaad tagto waa arrin aad u khatara meelaha qofka laga shakinayo lama tago oo diintiisi akhlaaqdiisa looga shakina wixii aad istira ama lagaa shakiyo oon wax laga shakiyo ahna waa la caddeeya si aan lagaaga shakin qaara waay dadka le dadka ayaga ku dambaaba hadday wax iga sheegaan un dankabeli war saas maa dadka adigu dembiga iyo belada xaad ula jecesha naftaada sixaad ceebta ula rabtaa ya nabigeenna sala allahu calay wasalam isagoo ictikaafaya waxaa u timid zawjadiisii safiya binti xuyey baar u sheekeeyey kadib uu rabay inuu sagootiyo macnaha masaajkii ka bixiyo wado marka markuu soo baxshay aa laba ninoo ansaaruhu arkeen nabiga sala allahu calay wasalam waa habeen madow islaamna waa la socda markaasay dadaaleen waa dadaaleen nabigu wuxuu yidhi calaa rislikuma innahaa safiya binti xuyey tartiibtiina iskaga socda waxay la socdaan waa safiyo binti xuyey waa xaaskaygii markaasay yidhi subxaan allah rasuulka ilahi ma adigan xumaan kuu malaynayna iyo islaan islaameed inaad la socoto nabigu wuxuu yidhi fa ina shaydaana yajri min ibni aadam ma jira demb idinka waa wanaagsanti laakiin shaydaanku waa cadow qalbigu kaaga ridi karaa xididada dhiiguna raaca shaydaanku qalbigu wuxuu kaaga ridi karaa haweenta islaameedu nabigu xalay haween haweenaygu la socdo intaasu kaaga ridi kara intaasaana musiibo ugu filan qofka sooma marka hadoo habeen madow islaan la socda ama gabar salaamaya dariiqiyaad gabaru kaaga hor timid oo walaasha waa xaaskaagii waxaa dhacda inaad muddo is arag assalaamu calaykum wadaadku naagaa islaamadu salaamaa la leey wixii ku arkay waa inaad tiraa waa walaasha ila dhato hooyada yaa dhasho day yaqaanin waaba heblo waa inaad tiraa heblo wey sheeg waxay kuu tahay laakiin dadkii waa ku arkaya naagna waa salaamay hadhow marka dadki inay cirdigaa ku dhacan maxaad ka difaacay oo la yihahdo wadaadku gacmaha waa gacan geliya islaamaha islaami waa salaama dee qaarna kutubayba ka qoreenoo wax saas ku fitnaysa ina jiro midaa kitaab ka qor laba mujalla gabadha mar haddaad qaraaba tihiin amaad sidiina kale isku taqaaneen gacanta dhag kaga siidaan mar dhib male uu leeyay haddaan qalbiga fasaad weynu ka jirin ka war nabiguna waa zinu leey haweeney ajnabi kaa inay ku taabato waa zinu ka war gacantu inay taabato haweeney ajnabi kaa waa zinu soo ma jeedo marka waa inaad aad ka fogaataa waxyaalaha sharafta wax u dhibaya aadna caddaydaa wixii aas leedaha marka meelaha shakiga maxaa ka mid a qofaa wuxuu kugu ballamin karaa meel aan fiicnayn qaadkuu gadaa markaasuu ku yidhi iyo imaw shiikhi soo mar qofkii waa qaraabo qofkii un siyaad dadku wasiyuu iskugu xidhanya halkaan kugu soo mara meesha qaadkaan ku gado acuudu billah acuudu billah war meelahaas anu ma nimaadna waxaa tira meel kale sheeg ilaa adoo ag taagan hadda wax kasta ayna ka dhexeeyeen qofkan adoo ag taagan markii lagu arko maxaa laleeyahy qofkii meesha maraay wadaadka meeshu marduufka ka gadanaya laleeyahy ilaa waxa qalbigaa ku jira lama ogeyn meeshana waa taagneede soo ma jeedin meelaha xunxun marka qofna lagama yeelo inuu kugu ballamiyo ha kula ballamin qofna meelaha xunxun qofna ha kula ballamin meel kale waxaa tala nugu ballami meelaas ma tagee meelahaas ma tagee marka waa nuucaas marka inaad aad meelaha shakiga waa in qofku aad uga fogaadaa meelaha shakiga ataasic idibta sagaalayda atamatucu waa ku raaxaysi bikhisaali rujuule raganimada sifaadeeda lagu raaxaysto qofku raganimada sifaadeeda waa inuu ku raaxaysto atamatucu ku raaxaysi bikhisaali rujuula ragannimada sifaadeeda tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuulati ragannimada sifaadeeda oo min ashajaacati geesinimo ah wa shidat اlba'si dagaalkiisu miduu adag yahay a filxaqa xaqa uu ku dagaalamo wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan ah wاlbadli wax bixin fii sabiili اlmacruufi wanaagga jidkiisa lagu baxsho xataa tanqadica ilaa ay go'do duunaka sokodaada amaalu rijaali ragga hididiilayaalkooda tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda mina shajaacati geesnimo waxaa jira shajaaca iyo tahawur iyo jubni waa inaad kala taqaanaa sharaxana waxbuu intaas waxbartood waa ka sheegayba sheekh maxamed saali uthaymiin shajaaca maxaa la dhaha geesnimo aliqdaam fii maxal اliqdaam meelaha gabal inaad hore u gasho ood ku dhiirato ayaa sax geesnimadu waa middaas marka taas marka waxay ku tuseen inaad ka fiirsato meeshaan ama meeshii ku habbooneeda inaad gasho ood ku dhiirato mase waa meeshii ku habbooneed inaad ka joogto ilaa geesnimadii waxaa la idhi waa aliqdaam fii maxal اliqdaam meesha gelidda ku habboon inaad gasho wey oo aadan ka fula ka fulayoobin waa shajaaca alxjaam fii maxal اliqdaamna jubnu meeshii gelidda ku habbooneed ood ka joogtana fulaynimaa la yidhahdaa waa fulaynimo aliqdaam fii maxal اlixjaam meeshii in laga joogo ku habbooneed oo isku tuurtana tahawurun a la yidhahdaa waa qar iska tuurnimo qar iska tuur wey ee geesnimo lama yidhahdo marka taas maxay kutusee sida sharaxaba shiiku uu ku yidhi waxa weeyaan waa in horta gelitaanka ay ka horeydeen ra'yi iyo feker meeshaan maxaa u manaasiba ma inaad gasho ma inaad ka joogto maxaa u manaasiba taasaa la rabaa mutanabi markaasuu laba bayd ka keenay gabayadiisii alra'yu qabla shajaacati shujcaani caqligu geesiyaalka geesnimadooda waa ka horeeya marka hore ka feker meesha caqligaa horeeya huwa awalun wahiya almaxalu haani caqligaa horeeya geesnimaduna waa meesha labaad markaad aragto meesha inay gelid ku habboontaa la gala in qowlkaanu dhihid leeyahay ficilkaanu samayn leeyahay ku habboon yaho mowqifkeediiya faydahuma jtamacaa linafsin xuratin wey meeshaas muratin maaha xuratin naf oo xora markay iskugu darmaan caqli iyo ra'yi sawaab ah iyo geesinimo balaqat min alcaliyaai kulla ammaani darajaadka sare meelaha ugu fiican ay ka gaareen naftaas nafta xorta meelaha ugu sarayda ay ka gaareen muratin maana waa xuratin marka saddexdaas marka waa inays iskaa kaa qaldamin aliqdaam fii maxal اliqdaam waa shajaaca aliqdaam fii maxal اlixjaamna waa tahawurun waa qariska tuurnimo alixjaam fii maxal ixjaamna waa jubnu waa fulaynimo marka saddexdooda marka taas waxay kutusaydaa horta koow tafakar marka marka hore faker meeshaan maxaa ku habboon kelimadda inaad tidhaahdo ficilka inaad ku dhaqaaqdo inaad ka joogto labada kaa ku habboon ficilkaaga waa inuu faker ka horeeyo iyo caqli saliim oo meel walba waxa ku habboon aad ku qaabisho geesnimadu waa sidaas ee geesnimada ma ma cabsado un waa isku waa galaa maaha qariska tuurnimada waxbaad keenima tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda min ashajaacati geesinimo ah wa shidat اlba'si dagaalkiisu miduu adag yahay ah fi lxaqi xaqa uu ku dagaalamo wa makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan wاlbadli waxbixinta waxbixinta fii sabiili اlmacruuf wanaagga jidkiisa inaad wax ku bixido waa inaad fiiri mar walba fiiri arrinta mar waxaa lagula imaanaa meel wax ku bixin aan istaahilin oo xaaraan ah oon sharci u ogolayn qaraankii waxaa lagaa rabaa xuskii awoowe oo la dhigi jiray bishaan waa la gaaray waa lagu liibaani jiray ducay sanakeen qabuurihii aan xoolo geynaynaa shan oday ee wada socota iyo afar shiiq dad oo aad wada taqaan aad marka inta cabsato haddaa istiraad meesha aad iskaga darsato hadhow adoo markaas kadib adoo wax ka sheega hadii lagu arko hadalkaa wax qiima ma leh aladaaba shala baxshay seed u diidi karta waxyaalaha abaadiisha hebelaa dhintay tacsidiya la dhigaa waa inaadan ka qayb qaadan oo tidhaahdaa ma bannaana maxay durbaba dhihi doonaan bakiil wey buqliya u geynay marka ay joogto meesha fiican waa inaad dadka waxbixinta uga horayda qofaa xanuunsan wax loo qabto qofaa waxa weeyaan gaajoon wax loo qabto dadka marka meelaha wanaagga ay joogto waa in aad tahay qof deeqsi ah oo lagu daydo qowlkaaga iyo ficilkaaguba dacwey noqonay markaas waxaa laleeyahay qofkaanu waa qof wanaagsane naaru ka carara markuutan diidayo waa inaad tiraa wartan markaan diidayo naaran ka cararaya naar inay cuntaan ka cabsanaya waa idin kala qayb qaadala soo ma jeedid runtii waxay noqon kartaa markaad wanaaggii ku bixido marka ee wanaaggiina marka lagugu yimaado hadaad tiraado maalin walba waa wareegaydaan hadinka horta dhib badnidine waxa weeye marka un warkaado dhan baqiil aa lagu wada qoran bogga bokligaad ku qoran qowlkaaguna ta'iir ma yeela doono maxaa yeele ficilkaagaa diidaya waxaa la rabaa meelaha wanaagsan marka lagugu yimaado tabarta aad leedahay inaadan la kala harin oo aad noqoto qofka wanaagga loogu daydo wanaagga qofka looga daydo oo uswada waa inaad noqoto deeqsinimada meesha xun markay joogtana mawqif adag aad qaadato tiahda maya naaran ka cabsanaya ma ku bixinay beenbeen beenbeen qof daaciya ama daalib ama culamaa dhaqankiisa saas iga taho maanta hadda ma hayo waana meesha xaaraamta wadad hayda waa nasiilaysa m waa ku fahan eber marka sanadka dambena waa laguu soo laaba laakiin marka lagu arko mawqif saxa inaad leedahay xumaanta xataa lagugula soo dhiirama ma lagugu imaanayo waxaana leey taas ayaana ku dayin kaas waa la ogi maalinka fiicantana waa lagugu imaanaya waxaana la fahmayaa qof wanaag ku ah uswo iyo dayasho xumaantana diidan inaad tahay marka baabka bukligana ha wada marin baabka oo waxa weeyaan muyuucada iyo qof walba wuxuu wada la wadna ha marin meel u dhaxaydaa jirta ومakaarim اأkhlaaq akhlaaqda wanaagsan wاlbedl waxbixin fii sabiili اmacruufi wanaagga jidkiisa wax lagu bixiyo xataa tanqaطica ilaa ay godo duunaka sokodaada amaalu rijaal ragga hididilyaalkood waa inaad deeqsinimada ka gaartaa in aan qofna kugula tartamin وsaabiqu ilaa maqfirati min rabbikum waad u xisaabtami abubakr iyo cumar sow ma tartamin oo cumar markii dambe kama harin cumar abubakr maalin isu yidhi maanta horta waa inuusan kaa sadaqa badin janna loo tartama maahan ammaan loo tartamima janno iyo raallihaansho ilaahya loo tartama soo ma jeedin wax alla waxaan hayaan kala baroon barkeenayo waans horta maanta wax badanu qayr u dhaqay yuusan kaaga dheerayn waxaad ka soo tagtay cumar inta kala barayaan bar uga soo tegey caruurtii haye abubakar wuxuu ayuu dhamu keen abubakar xaad ka soo tagtay ilahi rasuulkiisaan uga soo tegey meeshaasaan uga haraan iyoga maalin dambe abubakar dib dambe ula tartama sidaasaa la rabaa wanaagga markay joogto dadku waa inay kaa haraan oo istiraayaan ilaahay riladiisa lagaaga dheerayn maanta ilaahay baa lala ganacsanaahe yaan lagaaga dheerayn maahan dadku ha ku ammaaneen daba waa isku egtayiskaa kaa darno wacalayhi asalkaas haddaan qabanno faxdar ka digtoonow nawaaqidahaa khisaalu rujuula waxyaalaha oo buriya ka digtoonow wacalayhi haddaan qabanno faxdar ka digtoon nawaaqidahaa waxyaalaha buriya sifaadda rujuulada oo min dacfi iljashi qalbi daciifka ah wadnahu hadduu suufka ku noqdo waa kuu dhammaata usan kula shaqaynayn wadno suuf ah eberwo munkarka iyo baadilka kama hortegi kartid waa inaad taas iska ilaalidaa qalbigaagu inuu daciif noqdo min dacfi iljashi qalbiga daciifkaa waa inaad iska ilaalidaa ood xaqa meeshiisa ku dhihi karto wa qilati sabri sabar yaraanta haddaadan sabrin haddee waxa weya maba haysan kartid diin saxda wa dacfi lmakaarim akhlaaqdaadu inay daciifto insaafkaaga cadaaladaada runtaada waxaw deeqsinimadaada inay daciifto akhlaaqdii wanaagsaneed fa inahaa arintaas fulaynimada sabar yaraanta dacfulmakaarimka fa inahaa arrimahaasu tahdimu lcilma imigay jabidaa cilmigay jabidaa wa taqdacu lisaana carabkana waxay ka goydaa can qawlati alxaqa xaqa dhihidiisa dee qofka qalbigu uusan la shaqayn uu daciifyo fulan yahay cilmigiisu cilmi qawi ah oo uu wax ku islaaxya ma noqonaayo ma noqonaayo ma noqonaayo dadkiiu ka hibaysana ilaahay kama hibaysanayo yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahu id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxa weeyaan dadkii inta markuu hayladad ka arko munkar kastay wadaan waa la socona waa raaca waa qatar marka fulaynimadu qofka diinkiisa waxay keentaa inuusan naftiisana aysan uusan anficin ummaddana anficin naftiisana waa halaaga ummaddana waa halaaga fulaynimadaa keenta iska ilaali marka fa inahaa fulaynimada sabar yaraanta sabar waa inaad xaqaaga ku sabartaa fa inahaa fulaynimo iyo sabar yaraanta tahdimu way jabidaa alcilma wa taqdacu lisaana carabkana waxay ka goydaa can qowlati اlxaq xaqa dhihidiisa wa ta'khudu waaba qabataa binaasiyati foodiisa ilaa khusuumihi dadkii la doodayey ay foodda u qabataa cadowgiisiiay foodda u qabataa halkaas foodda waa dulli macnaha cadowgiisu u dulloobaa qof halkaas fooddahay qabanay fulinimadu markaasay gacanta waxay kuu gelinayaan cadowgaagii cadowgaagii waa in kunka iyo kowdu iskugu mid yihiin qofka kun qof hadday yihiin xaqa wa inuusan ka leexan soo ma jeedo xaqa wa inuusan ka leexan si aad isku difaacdaa lagaa raba beenna lama rabo been ara been isku difaac beenna lama rabo runaa lagaa rabaa run soo ma jeedo runaa lagaa raba kun iyo kow meesha aad joogto waa inaad runta sheegi karto waxaa igu soo dhacay maalin annagoo meel marayno meel aad ahlulbidac ugu badan yihiin oo tuula ahlulbidac badan ay joogaana nim marka geedaan iska harsan ahlulbidaci meeshaasay dhooban yihiin mid ahlulbidacaha hogaanka u haya maa noo jeeda markaas wuxuu siin malaha dadkay wax kaaga sheegaya dadku waa u xeraysan yihin ma ogolo dadkiisa wax loo sheego markaasu uu dadkii wuxuu yidhi war ahlulbidac mayniin sheegi jiray wahaabi maqli jirteen ha geedkaasay ku jiraan kaalayaan intaysan noo imaan aan weerarna dadkii oo dhan oo hogaamayu noo keenay inago geedkii isaga jirin kaasu haaye waryaada nimankii diiday miyaa tihiin xirsiyadan in dadka loo xiro xirsiyadan dadka loo gooyo dadkii diiday miyaa tihiin marka hafiir hadda markaasoo kale waa hadda kun kaligaa aata adiga saafirna waa iska ta wadaad ila fadhiyaa wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka amase looxa qur-aanku ku qoran yahay qofaan weyse qabin ma taaba karaa markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi see suuratul yaasiin inta warqad ugu qorto haddaanba nira qur-aan aad ku qortayba aad waxa weya gabarh dhiig ka daadanay ugu xirtay khaainkiima waxaa tahay waryaha diinka ihanaystay markaasuu yidhi hadda kitaabkaana dhigaya ka warran adna waa diidayda kitaab saas kor ugu qaaday isla markii inta fakeray uu yidhi alla kitaabkii dhigi jiraya eyuu wadaayo waana ku taala kitaab laakiin si siday ugu taallo sida eyagu fahmayo waxay ugu taallaa macnaha maalikiyadu soo ma qabaan eygu waxaa loo mayraa tacabud ee nijaas maaha tiyaa ku taalla hal mara dadkii uu kaxaynayay inta ku jeestaan waryaa waxaad nagu hogaamaydaa kitaab dhigay eya daahira khaain yahow khaainkiis markaasaa nagu hogaamayda marka waxa weeyaan sideeda adiga xaqa lagama casbo nusrada alla ku siina soo ma jeedo meeshii farajayba noqotay soo ma jeedo isaga meelu galo meel alla meelu galo uu waayo marka ilaahi waa inaad diinkiisa isaga u gargaaraa laakiin adugu kelimada xaqa inaad dhahdo weliga ha ka leexan meel alle meeshaad joog ha ka leexan dii kaleeto markaas ayaad cadowgaada u hogaansanaysaa ha ma dhihin sheikh ha ma dhihin aniga ma dhihin maadaan dhihin sooma hadhow marka dambe sheegayda maxana malihid marka marka fulaynimadu waa musiibo iyo sabar la'aanta fa inahaa fulaynimadu taadima way jabidaa alcilma wa taqdacu lisaana carabkana waa ka goydaa can qowlati alxaq xaqa dhihidiisa wa taakhudu binaasiyatihi fooddiisay u qabataa ilaa khusuumihi cadowgiisa fii xaalatin xaalad ayay foodda qabataa xaaladaasoo talfaxu gubayda bisuumihaa sunteeda fii wujuuhi saalixiina dadka saalixiinta wejiyaalkooda xaalad adag oo dadkii saalixiinta ahlu sunnaha ahaa waxa weeyaan inay wejiga ka gubta rabtaa xaaladaasu dullooba qofka fulayga oo meeshii la rabay inuu kelimadda xaqa ku dhiirado nusrada alla hayee markaas u baqa markaasaa la yidhaha maantaan goobjoog ahayn waxa weeyaan wixii la sheegi jiray beenay noqotay diinkii hore dheh wixii nala waday oo la sheegi jiray aa run noqday waxaan dambe waa eber waay waa kii hore laakiin kan hore waa goormo kii nebi maxameda kii hore ah diinkii hore waa ka nebi maxamed soomaa kan horeeto waa xaq laakiin kan horeeto waa kuma halkaa laga soo bilaaba tirada tirada halkaa laga soo bilaaba horaynta adiga toddobaatan sanaa jirta maanta dhalatay laga soo bilaaba maya maya fii xaalatin xaaladay fooda qabataa xaaladaasoo talfaxu ku gubayda bisuumiha sunyaalkeeda fii wujuuhi saalixiina min cibaadi ilaahi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin marka waxa la rabo oo dulaabta inay soo baxaan sifaadan soo socota waa in laga helaa waxaa la rabaa arday xaliim ah oo qofka ardayga kale iyo qofka kaleo walaalkiisa ahlu sunnaha zalladiisa u dhaafa ceebtiisa astura u naxariista xanta beri ka ah u cudur daara saaxiibtinimada ilaaliya ballanka ilaaliya nusrada xaqa ilaaliya nimcada ka shukriya dacwada ajiiba hadiyadda aqbala xidhiirinta ka abaalguda danaha dadka in wax ka qabto isku daya danaha dadka ilaahay dartiis wax u jecel ilaahay dartiis wax u neceb dadka kale la jecel waxa uu naftiisa la jecel yahay dadka kale la neceb waxa uu naftiisa la neceb yahay qofka saaxiibkiisaa isku daya inuu sabar siiyo wanaagga ku sabar siiyo wanaagga uu aaminsan yahay dadka ugu yeera ilaahay ummadda ku xidha qofka wehel u noqda walaalkiisa maanta waxaa la yidhi safar waxaa ugu fog qofkii isku daya rijaal saxan inuu soo saaro safar ka fogu ma jiro rijaal saxan oo sifaadaas leh inaad u safartood isku daydo waa safarka adduunka maanta ugu fogaal waxa ummadda maanta ka qaaliba waa hawo iyo dhaqan oo xumo alcaashir hajru tarafuhi faakihaysiga in laga tago laa tastarsil ha ku sii dayn naftaada oo ha isku sii dayn fi tanacumi raaxaysiga warafaahiyati faakihaysiga faina albadaagata adadayga min aliimaan iimaankay ka mid tahay xadiiskaasuna waa sugan yahay xaashiyada ka ninkuu sheegay qofku inuu qof kartila yahay iimaankay ka mid tahay haddii aad isi sii daydo oo raaxaynta iyo waxawe jirkaaga aad u raaxaydo naftaada aad u raaxaydo rabitaankeeda berri xaaladan xaalad ka duwana kugu imaana nolosha nolol ka duwan mana la qabsan kartid waa inaad maalin walba ku tala gasho karti in nool kasta aad ku noolaa karto maalmo badan soomto qof gaajada u dulqaad leh qof waxa weeyaan oonka dulqaad u leh qof socodka dulqaad u leh dulqaad u leh socodka balcaga caddaanta inuu ku socdo qof dulqaad u leh waa inaad sheekh maxamed saalix uthamiin ardays waxay sheegaan gurigiisoo aad weliba masaajidka xooga u jiray marar badan isagoo cagcad inuu aadi jiray kafna inuu gado waayo u malay inuu kaba gado waayo u malay masaajidku ka taga isagoo cagad berri wax kasta markay yimaadaan waa inaad soco karto laakiin haddii berri markii kabla waa aad meeshii fadhiisato haxaata adiga ma nimaa tahay mise dumar waa in marka aad qof kartile noqoto qof kartile oo gaajada oonka daalka adkaysima u leh cagaha baxay haddaad tira meel fadhiisato waa nasiib dar faina albadaada adadkaanta min aliimaan iimaankay ka mid taha wakhud qaado biwasiyati amiiri اlmuminiin amiir muminiin dardaarankiisa cumar bn اkhadaab radia allahu canhu fii kitaabi kitaabkiisa uu ku dardaarmay kitaabkii almashhuur ee la caanbixiyey wa fii waxaa ku sugnaa waiyaakum watanacuma waxaan idinkaga digayaa raaxaysiga waziya alcajami iyo qaabka cajamiga cajamiga waktiga cumar hadlaa gaalay ahaayeen aarkoodu gaalay ahaayeen marka zayigana waa shakliga gaalada in laysku ekaysiyana waa xaaraan qaطcan nabigu sal اlahu alay slam wuxuu le man tashabah bikayrina falaysa mina qofka muslimiinta dadkaan ahayn isku ekaysiya naga mid maa man tashabaha biqowmin fahuwa min qofkii dad isku ekaysiya ayagu ka midi waa kabiira ma banaana waa xaaraan kabaa'irta dunuubta ah calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in nabigu ka beri noqdo hay nabigu ka beri noqdu yidhi qofka sidaasa iga mid maahan waa kabiira min kabaa'ir dunuub soo ma jeedin marka gaala isku ekaysiintu waa kabiira min kabaa'ir dunuub cajamiguna gaalay ahaayeen laakiin cajamigu hadday muslim yihiin ilaa hadda duwal badanoo oo waxa wn cajamiyaha muslim soo maa ayagu xukunka carabtay leey carabtay ka midi isku ekaysiintoodu dembi maa mar haddaysan dhaqan xunoo sharcigu diiday ahayn ee dhaqan uun deegaankanu leeyahay uu yahay maya dhibaataa ma leh laakiin shayga la diiday waa in gaala la isku ekaysiyo wey cajamigu wakhtigaas agsarkoodu gaalay ahaayeen sheekh maxamed saali xuseen waa sharxa siduu u caddayna wuxuu leeyahay cajamiga de iiraan kaliya hu maray uu leeyahy halkaas ilaa iiraantu ajami ayaga ugu dhowaan markaas carabta dowladdii faris keligood maahane reer yuruba ka miduu ku leeyahy waa kan ku keena oroba marka dhammaan wixii gaala yaan laisku ekaysiin wey yaan la isku ekaysiin iyaakum watanauma waxaa idinkaga digayaa raaxaysiga wasiya alcajami iyo shakliga iyo qaabka gaalada watamacdaduu macad ibnu cadnaan isku shabaha tashabahuu bimacad ibni cadnaan waxa wey macad ibn cadnaan waa awowga saree nabiga sala allahu alay slam marka nabiga loo abtiri marka ayaga ahlulkhil bay ahaayeen dad nolol adadag ku nool ah carabtu marka karti yeelo oo noloshaasoo kaleeta bar naftaada wey watamacdaduu tashabahuu bimacad ibni cadnaan macad ibni cadnaan isku shabaha dhaqan carbeed yeesha wa waqshow shinuu adadkaada adadkaada dad kartile noqda adadkaada oo dad kartile noqda wa calayhi asalkaas haddaan qabanno faswarre ka leexo can sayfi alxadaara ilbaxnimada foojarigeeda ka leexo ilbaxnimo waxaa soo baxday foojari ah oo ka dhigayda qofka dhalanteed isaga dhama qof dhalanteed ku nool ah ka dhigayda dadka faswarre ka leexo can sayfi alxadaara ilbaxnimada foojarigeeda fa innahu ilbaxnimada maanta jirtaa yu'anisu dibaaca dabeecaduhu dhadig ka dhiga ninkii raggaa dabeecadiisii dhadigay isku bedele dhadigay isku bedele wa yurqi waana dabciya alaxsaaba neerbaha xididadiis waa dabcaya dabeecadiisa caqligiisa jirkiisa isaga dhamu waa ila moog tahay jiljireeca waa waa dhaqan oo dumar wa dhaqan rag maaha dhaqan rag maaha subxaan allah marka dabeecadaha waa jilciya fainahu yucaniu waa dhadigaya adibaaca dabeecadaha wa yurqi waana dabciyaa oo waa jilciyaa alaxsaba neerbaha iyo xididada wa yuqayiduka wuxuu kugu xidhaa bikhayd اlwhaami wahmiyaalka duntooda walxaalu kugu xidhaa yasilu ay gaarayaan almujiduuna dadkii dadaalayeen liqaayaatim yoolyaalkooda wa anta adigana lam tabrax aadan ka suulin makaanaka meeshaadii mashquulun midkii ku mashquulsan ayaa tahay waa khabaru bacda khabarin anta ayaa mubtadaheed jumlada lam tabraxa khabar u ah mashquuluna waa khabar labaad wa anta adigana lam tabrax aadan ka sulin makaanaka meeshaadii mashquulun mid ku mashquulsan inaad tahay bita'anuqi isdhalaalin fii malbasika labiskaagaa isdhaldhalaaline waxa weyn dadkii dadaalayey waxay gaarayaan yoolkooda iyo qaayooyinkooda adoo meeshaadii taagano isdhaldhalaalina ole waxaa la yidhi hadda waaa soo baxay maradaana hadda mobilkaana soo baaa le raaraadi meelaan s hadda waa laga tagale kan waxa wey bishii horu ahaa yaa le hadda maradaana hadda soo baxdaa la yidhi oo ka dambeyday intaasaa la taagan dadkii dadaalayana yoolkooday gaari gabala waxay ku tiri meella tukaan weyn oo waxyaalaha laysku carcarfiyo midhaa lagu gado ay soo gasho xajka markaasaan nin gadgadaayo waxaan ku idhi kuma laho adeer kan maxaa lagu qabtaa bal waxaan itusus aad gadaydo markaasuu yidhi midkan adaa isku carfina midkanna gambirka lagu fadhiistaa lagu carfiya kanna waxaa lagu carfiyaa odaga kanna waxaa lagu carfiyaa kursiga odaga kanna waxaan ugu talagalnay uu yidhi sariirta in lagu carfiyo kaas isaga waxaan ugu talagalnay yidhi dharka dharka dharka lagu soconaa kanna dharka jiifkaan ugu talagalnay in lagu carfiyo kaas ogaa wejiga meelahana la mariya oo lagu carfiya markaasaa idhi kumalo yahuuddana kaa layskaga dhixiya markaasuu ha yahuud igu jira marka adiga qof weliba daalib cilmi iyo adoo ah maanta o dhan waxa weeyaan cidiyaha waxaan lagu allamariyaa kanaa socdaa la yidhi kanaa ka dambeeyaa la yidhi kaas hadda waa laga tego waxaa la yidhi bishii horu ahaa sanadii horea lagu ciiday waxaas adoo meed la taagan halkaa la gaara subxaan allah subxaan allah waxaas wax oo arday ku hadlo ma subxaan allah waad naga tagaan idiit waxbana kaa gadan maaye waxa yahuudda lagu celiyana ma haydido waxa weya wixii gamber lagu carfi lahalee uun la taagantana gamber fiir bal gamberkii waa la carfiyo kursigii la carfiyo asagaa lagu shubo dharkiina waa lagu shubo jirkaa lagu shubo madaxia lagu shubo marka intaas adoo meelaha la taagan kanaa laga kan waa laga tego kanaa la maraa ayaa dadkii dadaalaya danahooda gaaraayo danahooda danahooday gaaraayo marka waa inaad iska ilaalida wain kaana haba ka mid ahaaduu yidhi minhaa ashyaadaas shiyaatun baro shiyaad waa jamcu shiyatin laa shiyata fiihaa laa shiyata sacii oo reer banu israa'iil laa shiyata fiihaa bar waxaa la shiyada waxaa la idhahdaa midabka midabada kale ka duwan marka midabka midabada ka duwan haddii hal midab meel uga yaalla waxaa le bar uu leeyahy marka shiyadu waa midabka midabada kale ka duwan waxyaalahaas marka ama ha laysku cafiyo ama ha la labisto qaar badano hadda xaaraan ma ahan laakiin meesha laga hadlaa fahan wax muhiimadda looga mashquulo maaha wuxuu yidhi shiiku si uu hadalkii qaarka dadka gabalala waxay u fahmi karaan wax dhan waa xaaraan war hadda saas ma ahan wax laga hadlaya laakiin waxay tahay wax wakti lagu bixiyo maaha wax qadrulxaaja ka uga gaabso soo ma jeedin haddii waxa weya saakan aad labis soo gado bisha dambena aad tira labiskan waa laga tegey ood mid kale soo gado sax maa nolol caadiya ma nolol la fahmi kara ma nolol la fahmi kara ma subxaan allah wuxuuri shiiku wain kaana haba ka mid ahaato minhaa ashyaada shiyaatun baro laysat muxaramatan aan ahayn wax la xaaraamtimeeyey walaa makruuhata mid la karaahiyana aan ahayn laakiin laysat ma ahan samtan hay-a saalixan wanaagsan waalxilyatu saladan bal aad u fiiriya waalxilyatu waxa laysku qurxiyo fi daahiri daahirka xaal ay ahaatay ka libaas sida dharkoo kale cunwaanun waa calaamad lagu garto cala intimaa'i shaksi qofka nisba sheegashadiisa qofku meeshuu u nisba sheeganaa labiskiisaa laga fahma ayadoon la weydiin qofka saas loo fiirina markaa salada kan waa ciyaal banuuni mid kalena saasaa loo fiirina laleey waa gaala raac mid kale saasaa loo fiirina waa daalib cilmiga laleey labiskeesaana dadka kala tusa dadku ayadan ku weydiin weligaana ku arag dharkaaga inta fiiriyaanay xugun ku saaraya xugunay ku saaraya oo ah cidda aad jeceshahay oo aad ku dayato intaasay kugu xugminaya labisku wax kale maha waa waxa qofka lagu qiimeeyo qaabku u xihana iyo labiskiisa soo uma jeedin waalxilyatu waxyaalaha la ysku qurxiyo fi daahiri xaalu ahaaday ka libaasi sida dharkoo kale cinwaanun waa calaamad cala intimaa'i shaksi qofka nisba sheegashadiisa bal iska badaayo taxdiidun waaba xadaynba lahu qofka lagu xadeeyo wahalin libaasu war dharku miyuu yahay ilaa wasiilatun wax lagu gaaro maahane wasiilado min wasaa'ili tacbiiri cabiridda waxyaalaha lagu gaaro ka mid ah cani daati qofka daatadiisa la cabira daatadan qofka marka la rabo in la cabiro huwgiis iyo labiskiisa lagu cabira alaleeya dhankaas u janjeeraa qofkan dhankaas u janjeeraa fakun ahaw xadiran mid ka digtoon fii libaasika dharkaaga liannahu dharku yucabiru wuxuu u cabiraa likayrika dadka adiga kayrkaa ah can taqwiimika adiga lagu qiimayntaada filintimaa'i nisba sheegashadaada lagugu qiimeeyo iyo watakwiini ahaanshaha aad cid ka mid tahay iyo wadawqi waxa aad jeceshahay intaasba dharkaaga laga garanaya saas inta laguu fiiriyo waa qof iska caadiyo soomaaliya laleey waa tego dhaqan galbeedkuu qaata laleey qofkan qofkan waxaa laleeya waa sun saasta lagu fiiriyaa lali waa qofkan mubtadic labiskaagaana laga qaadana waxaasoo dhan soo ma jeedi macnaha kama hadlaayo in xugun qof lagu rido laakiin marar badanoo lagu garanayaa jiro soo ma jeedi oo hadde qofkan waa mubtadic marka laleeya ayadu arrin weynay u baahanta soomaa laakiin dad badan a markay labiskooda la arkaa la malay karaa cidda ay ka mid yihiin soo ma jeedi waa la malayna dadka gabal soo ma jeedi marka labiskaagu dadku wuxuu baraa waxay kugu tilmaami lahaayeen marka waxaad qaadataa labisaan ku ceebayn oon diintaada akhlaaqdaada ceebayn oo ah labiska dadka akhyaarta wanaagsan diinka iyo dhaqanka ku feecan ay qaataan dadka xirfadaada lena ay qaataan qaado fakun ahaw xadiran mid ka digtoon fii libaasika dharkaaga liannahu yucabiru liannahu dharku yucabiru wuxuu u cabiraa likayrika dadka adiga kayrka ah can taqwiimika lagu qiimayntaada filintimaa'i nisba sheegadka lagugu qiimeeyo iyo wa taqwiini ahaanshaad cid ka mid tahay wadawqi iyo waxaad jeceshahay walihaadaa sidaas daraaddeed qiila waxaa la yidhi alxilyatu waxa laysku qurxiyo fi daahiri daahirka xaalu ahaaday tadullu waxay tustaa calaa maylin leexasho filbaatini qalbiga ahaaday qofkan sidaad u tiqiin berri waxaad garanaya inuu qofkan isbedelay wax kale adoon ku arog labiska bisaa lagu garana labiska bisa lagu garana fiiri waxaad aragtay qof dhallinyaro ahaa caadi ahaa markii hore oo buumo xumoo jilibka agtiisa ku jooga oo ku dheggan sita iyo funaanad meesha dhabarkaa ku joogta maxaa leeda waryarkii waa fasahaad waa fasahaad gaalu meelaha ku arkay ku dayda soo ma jeed waxaad aragtay qof dhallinyaro ah shaaruku gaaban yahay garku dheer yahay maradu meeshii nabigu sheegay sal اlahu alيه waslm shashada dhexdeeda ku joogto ama qamiis site ama dharka soomaalidu d macawiso iyo site xaalada qof suniya qof waa qof suniyaad le soo ma jeedo waxaad artay nindhexdu u dhuuqsan tahay shaarubadu xiran yihiin waxaan rabaa garku xiran yahin shaarubkuna dheri oo sharaabka maleegay garku dhexduna u dhuuqsanyi maxaa leeda waa siyaasi oo siyaasadda gaalada la socda wax shakiyu kaa geli ma sharbadu taaga garku waa xiiran yahay dhexdu waa dhuuqsan tahay soo ma jeedi oday gar weyn oo go weyn oo shaala sita bakooradiisa wata waa nabadoonaan leeda akhyaar ah nabadoon akhyaareed wa soo ma jeedi qofku marka saas aad u fiirido huwga uu sita ama labisku sitaa tilmaan durgabas bixina ha meesha qofku dhanka uu u janjeero soo ma jeedi dhanka uu janjeero calaamado badanaan hadda sheegayna waa sii jiraan oo ka sii cadaan badan kuwa soo maa marka huuga iyo labiskaagu ogow dadka tilmaamu siima marka yuusan tilmaan xun bixin ee waxaad qaadataa labis fiican labis fiican sharciga aad ku miisaantay qaado soo ma jeedo wuxuu yidhi shiiku weli hadaa saas daraaddeed qiila waxaa la yidhi alxilyatu alxilyatu waxaa la isku qurxiyo fi daahiri xaalu ahaaday tadullu waxay tustaa calaa maylin leexasho filbaaini qalbiga xaalu ahaaday wanaasu dadku yusanifuunaka waay kugu tilmaansanayaan min libaasika dharkaaga dharkaaga xaggiisay kaa tilmaansanayaan bal ina kayfiyata lubsi qaabka aad u xidhato tucdii waxay siineen linaadiri qofka fiiriya tasniifa laabisi kan xihan tilmaantiisa qaabka aad u xidhato ayadoo hal mara ah aa qaabka qofka u xirto waxa weyn dadku markay fiiriyaanay tilmaan siine oo leeyahay qofku dhankaas u janjeeray qofku dhankaas u janjeeray soo ma jeed tilmaanay bixine tilmaanay bixine tilmaanay bixine soo ma jeed bal ina kayfiyata lubsi qaabka aad u xidhato hadduu garkiisa gaabso inta maqaskiisa qato gar isku go-anoo waxa weheyaan uu ka dhigto sarweelkiisa aanqowga ka hoos marsado soo ma jeedid waa la fahmayaa qofka oo xoogaa muyuuca diinta xaggeeda jilec uga jiro oon ahayn qof sunnada ku dhegan inuu yahay ay durbada la fahma marka loo jeedo soo ma jeedo bal ina kayfiyata lubsi qaabka loo xirto tucdi waxay siina linaadiri qof ka fiirina tasniifa laabisi midka xiran tilmaantiisa oo min arasaanati ad adkaan ah watacaquli garasho ah awitamashuuqi shiikh iska dhigid iyo war rahbanati suufi iska dhigid awitasaabi isciyaalayn iyo waxubi duhuuri muuqasho jacayl min arasaanati ad adkaan watacaquli garasho awitamashuuqi shiikh iska dhigid war rahbanati suufi iska yeelid awitasaabi isciyaalayn waa oday weyn funaanad shan jir wata funaanad shan jir u sitaa waa labaatan iyo shan jir markaas halkaas dhabarka uga joogta subxaan allah subxaan allah marka waa la fahma waxaan qofka ciyaal ciyaal inu iska dhigay ama dharbarooniyuu sita waana nin weyn dharbarooniyuu ciyaal barooniyo dharkeedu sita wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed